بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحنو كده جرني قصة يوسف عليه السلام آخر كذي يجودي بأن كجرني خاتمة دي آه، عشركان wuxuu noqonayaa casharka afartan iyo shan insha allahu waana casharka ugu dambeeya qisatu yuusuf aynu kusoo gebagabaynayno waana casharka afraad khaatimadii waa inagii markaynu saddex marxaladood ka soo baxnay marxalatu luulaa marxalatu athaaniya marxalatu athaalitha saddexdaa marxaladood markaynu qisadii u qeybinay ayaynu waxaynu ugu dambaysiinay khaatima khaatimadiina waxay noqotay afar cashar casharkaana ugu dambeeya sidaas ayay kusoo dhammaanaysaa qisatu yuusuf ee khaatimadeedii iyo fawaa'ideedii iyo wixii laga qaadanayo cibar ahaana waa inoo soo hormareen fawaa'idii allah subxaanah wa tacaala waxa uu ku gebagabeeyey ee suuratu yuusuf aayadda ugu dambaysa لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله وحو يري لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب قصصك ay fi qasasihim ay qasas alambiyaa oo dhan ama qisadaa laga sheekeeyey oo dheer oo waxa weeye qasas waa jamcu qisa marka ama qasaskaa laga sheekeeyey oo xaaladaas ibrahim nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam iyo walaalihii iyo aabihii iyo arrimaha dhacay oo me- ee, tanaqulka badan iyo kala bedbedelka badan inagu soo aynu aragnay oo waxa weeye ka dhex dhacay waa cibratun liulil albaab cibra waa wixii lagu waansamo oo lagu cibro qaato oo lagu fakero oo markaa fawaa'id lagala baxo oo lagu waansado ayaa cibra la yidhaahdaa liulil albaab bay u tahay dadkoo dhan uma ahaa ulul albaab ay ulul cuquul asaliima waayo eh, waa jamcu lubbin lubbiguna waa caqliga nadiifka ah ayaa lubbi la yidhaahdaa idan waxay u tahay cibratun liulil albaab kuwa caqliga saliimka u saaxiibka ah oo aan shubha iyo shirki iyo waxa weeye khuraafaad qalbigooda gelin ee ku kalsoon oo raacaya kitaabka iyo sunnaha oo aaminaya wixii kitaabka iyo sunnaha ku sugnaaday kuwaas ayaa kuwaansamaya amaa wixii kale oo hawadooda raacay ama waxa weeye shubha ka buuxsantay hadda iyagu kuma waansamayaan oo waxa weeye khuraafaad iyo shaydaan baa maskaxdooda wax ka buuxiyey marka cibratun liulil albaab cibar badan baana ku sugan cibrooyinka ku sugan waxaa ka mid ah oo lagu waansamayo macnaha ee tanaqulaadka faraha badan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam maraaxisha la mariyey isagoo wiil yara ah waxa weeye aabihii jeclaaday ee waxa weeye saa u ilaalinayo oo gacanta ku hayo ayaa laga faramaroojiyey oo gacantiisa laga bixiyey oo waxa weeye markaas ee yacquubna u ilaalinayay liajli inuu dareemay wiilkan inuu nebi yahay oo ogaaday kabacdi markaas waxa weeye walaalihii cadaawa iyo dhibaata inta dhex martay ay ceel ku rideen kabacdina ceelkii ka intay eh, markii laga soo saaray bay addoonnimo u iibiyeen bal qof xor ah oo walaalkooda oo aabbahood dhalay ayay addoon ka dhigeen waa dhibaato waa wax lagu cibro qaato marka walaalkaa haddii uu imtixaan kugu noqdo waa dhibaato weyn wa walaalkaaga la rabay inuu ku garab istaago markaad isagii cadow kugu noqdo waa dhibaato weyn oo weyn oo u baahan sabir iyo dulqaad in lagaga gudbo oo aad iyo aad u cajiiba waay intaasoo dhan oo dhibaataa ayaa la soo mariyey kabacdina haddii ilaahay baa ilaalinaya oo ilaahay baa meel walba ku xifdiyaye waa tii la keenay masar addoonnimo kalaa loo sii iibiyey haddana guri baa la geeyey muddo dheer buu wuxuu ku jiray in halkaa isagoo wiil yara ah waxa weeye uu ku jiro waxa weeye gacan dad kale oo addoonnimo ku jiro inkastoo ilaahay u diyaariyey oo casiiskii u naxay oo u naxariistay oo karaameeyey oo xaaskiisii kala ballamay wanaag ilaahay baa meel walba waxa weeye u diyaarinaya waayo waxay dhahaan culummadu haddii allah subxaanah wa tacaala uu arrin raba inay dhacdo haya alhal asbaab asbaab buu u diyaariyaa waxaa meesha dhan oo yuusuf loo wadaa inuu balaadu masar oo waxa weeye ka noqdo nebi ka noqdo suldaan ka noqdo qaa'id dadku ku daydaan dadku wanaagga ka qaataan imaam ka noqdo marka tanaqulka faraha badan waa tarbiya la tarbiyaynayo sabir iyo lagu irsaaqayo wanaag si uu shadaa'idka iyo dhibaatada imaan doonta waxa ugu dulqaato idan marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa aynu kaga cibro qaadanayna waxay tahay inaynu masaa'ibka adduunyada iyo dhibaatada adduunyada dareenno inay tahay waxaanay tadbiir min allah subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala baa maamulka iska leh markaa wixii lagu mariyaba waa inaad ilaahay ugu sabirtaa oo ilaahay u tadarucdaa oo ilaahay ku xiraataa akhi fillaah taas ayaa lagaga gudbaa marka cibarkeeda lama soo koobi karo oo waataynu ku soo marnay macnaha marxalad walbana waa inagii fawaa'id ka samaynay fawaa'idda laga qaadanayo waa inagii khulaasaynay oo cibarka waa fawaa'idda iyo wanaagga lagala baxayo qisatu yuusuf wey cibratun liulil albaab maxaa dadkii labaa loo qeybiyey ulul albaab waa wixii cuquul saliima haysta wixii aan cuquul saliima haysan dee waxba ma maqlayaan waxna ma faa'iidayaan sidaa daraaddeed baa kufaaru quraysh qisadaa dheer kuma ay cibro qaadan kumana waansamin ha waxaa kaloo cibrooyinka ka mida macnaha laga qaadanayo markay suuraddan soo degayso nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam makaa lagu dhibayaa oo la dhibaataynayaa oo dacwadii laga hortaagan yahay oo waxa weeye dhib badan loo geysanaya oo beledkii uu ku dhashay intaa ku leekaaday afartan sano ku gaara ayaa lagu dhibaataynaya waxa weeye marka digniin bay u tahay iga loo dirayo oo leeyahay ogaada haddaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam dhibaatadaa u geysataan ilaahay inuu awoodo inuu waxa weye intayda ka dhex saaro biri ka maalin idinku soo celiyo idinkuna aad timaadaan waxa weeye taxta amri oo uu sidaa yuusuf oo kale ilaahay uga dhigay casiis oo walaalihii u hoos yimaadeen oo markaa waxa weye khaladkooda u qirteen oo ay u baryootameen oo waxa weeye ay weydiisteen inuu cafiyo saasoo kale ina idinkana laydaka dhigo sidii bayna u dhacday oo nebiga calayhi salaatu wassalaam maka markuu ka baxay isagii iyo abubakar ay labadooduba waxa weye godkii ku dhuumanayeen oo waxa weeye ay qorayshino lahayd maalintaa xoog iyo awood ay lahaayeen qofkii soo qabta boqol geelaan siinaynaa ama madaxiisa keenoo soo dila boqol geelaan siinaynaa waxaa dhacday maalintii fatxu makka muddo yar ka bacdi fatxu makka inay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam gacanta ku dhigay iyagiioo dhan la soo aruuriyey raggii hoggaaminayey oo dhan halkaa la keenay haye maxaad marka maanta filaysaan inay markaa sidii ikhwatu yuusuf ay dalbadeen cafwi iyo saamaxaad nebiguna iska cafiyo saamaxay sidii nabiyullaahi yuusuf oo kale idan aad bay markaa qisatu yuusuf iyo qisatu nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam siiradiisa ayaa meelo badan iska shabahaya oo waxaa laleeyahay ku dayo nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam innagana waxay noo tahay cibra iyo wax lagu waana qaato marka waa cibratun liulil albaab allah waxa uu yidhi maa kaana xadiidan yuftara intaynu cibarka ka gudbin waxaa kaloo cibro cajiib ah alqadar waxay yidhahdeen culummadu alxadaru laa yuqnii min alqadar aad buu isugu dayay nabiyullaahi shucayb inuu wiilkaa ilaaliyo haddana waa u suurtoobi weyday marna waa u suurtoobi weyday isagoo aad isugu dayaya marka waxa weeye qofku waxaa la rabaa inuu mar walba ilaahay tala saarsado ee dadaal aan la imid baan wax ku gaarayaa ma jirto sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa ee waa taxdiir laynooga digayo dulmiga macnaha ikhwatu yuusuf dulmiga ay galeen iyo heerka ay ku dambeeyeen waxa weye baad fiirinaysaa haddaad maanta qofkan miskiinkaa dulmidid waxaa laga yaabaa yow min al ayaam inaad noqotid taxta amrihi oo waxa weye isagii markaa aad baridid ayaa dhici karta marka haddaba ha dulmiin waay oo dulmiga iska ilaali allah waxa uu yidhi marka maa kaana xadiian yuftara markuu yidhi cibratun liulil albaab allah waxau yidhi maa kaana xadiian yuftara ma aha waxa weye qisadaani ama kitaabkan qur-aanka nebi maxamed lagu soo dejiyey xadiian war yuftaraa la been abuurtay ma aha ma aha war la been abuurtay seebuu u noqonayaa waa kalaamkii ilaahay waayo iyagaa lagu radiyayaa nimankii qurayshaha gaaladii waa ayaa dhahayaa waxa weye waa been abuurasho waa iftiraa waxa weye isagaa samaystay waa asaadiiru alawaliin waxaasay dhahayeen marka maa kaana xadiidan yuftara baa leh ma aha xadiid la been abuurtay see qisada intaa dheerar leeg oo waxa weeye suurad dhan oo suuradaha dheerdheer ku jirta min bilow ilaa dhammaad lagaga hadlay see nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo muddo dheer u dhexaysay nabiyullaahi yuusuf iyo nebi maxamed see buu akhbaartaa u keeni karaa isagoon weliba haddana waxna akhriyin waxna qorin oo waxa weeye aan nebiga calayhi salaam waa annabiyu lumiyi waxna ma qorin waxna ma akhriyin oo kutubtii wixii lagu qoray iyo reer bani israa'iil ma akhrin karo isku luuqadna ma aha haddana oo reer bani israa'iil taariikhdooda waxay ku qoray luuqadoodii idan markaa waa mucjisa waxa weeye waa mucjisa cadiima oo ku tusaysa calam min aclaami nubuwa nebiga calayhi salaatu salaam nebinimadiisii bay ku tusaysaa inuu nebigu nebi ahaa ayay ku tusaysaa ilaahay baa u waxyooday oo min bilow ilaa dhammaad waxa weeye halkaa u caddeeyey wey iyadaasaa marka qof walba ugu filan cibra marka maa kaana xadiidan yuftara walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayh walaakin ay macnaha se yeeshee waxa uu yahay tasdiiqa aladii bayna yadayh waa tasdiiq waa rumayn alladii bayna yadayh ay macnaha waxa uu rumaynayaa kitaabkan qur-aanka waxau rumaynayaa kutubtii ka horreysay oo waxa weeye towraad iyo injiil iyo kulli buu rumaynayaa marka waa xaq weeye ee ma aha wax maaragtay la yska been abuurtay oo iftiraaya ma aha sidoo kale wa tafsiila kulli shayin wax walba wuu kala dhigdhigayaa tafsiil wuu caddaynayaa waatuu yidhi allah waa tibyaanan likulli shay wax walba allah subxaana wa tacaala kitaabkan qur-aanka waa ku caddeeyey wax walba oo ay weydiiyaanba waa loo kala dhigdhigay waxa weeye markaa waa tafsiila kulli shay wax walbuu caddaynaya qur-aankii wa tafsiila kulli shay wa hudan wa raxmatan liqowmin yu'minuun wa hudan hanuun buu u yahay wa raxmatan naxariis buu u yahay liqowmin qowm yu'minuuna wax rumaynaya marka dadka mu'miniintaa oo ilaahay rumaynaya markay dhegaystaan qur-aankii wuxuu ka qaadayaan hanuun oo waxa weeye hidaayay ka helayaan inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wa yubashiru almu'miniin marka qur-aankan oo dhan baaba hanuun ah oo waxa weeye hanuun iyo wanaag iyo dariiqii wanaagsanaa ilaahay raalli ka ahaa ayuu kugu toosinaya laakiin waa qofkee waxa weeye waa liqowmin yu'minuun waa qofku horta inuu iimaan la yimaada markaad iimaankii la timaadid oo ilaahay ku xirantid oo dariiqii xaqaha qabsatid ayaa markaa hidaayadii allaah aad helaysaa waayo allah subxaana wa tacaala hidaayadu waa biyadillaah oo hidaayada labaa loo qaybiyaa hidaayatu tawfiiq iyo hidaayat alirshaad waatacliim waxa weeye t- hidaayatu tawfiiq ilaahay baa iskale inuu ilaahay ku hanuuniyo waxa weeye allah inuu ku hanuuniye ma ma hanuuni kadhid marka waa in ilaahay la weydiistaa waa innaga salaada mar walba dhahayna ihdina asiraad almustaqiim ilaahu jidkii toosnaa nagu hanuuni marka hidaayada ilaahay baa qofka siiya yahdi man yashaa wayudilu man yashaa ma- ma- wahuwa aclamu bilmuhtadiin laakiin waxaa jirta hidaayat albayaan waalirshaad waaltacliim macnaha qofka in loo wanaagga la tuso loo naseexeeyo loo caddeeyo taas ayay rususha iyo ambiyada iyo culummada iyo ducaadda iyo dadka wanaagga dadka ugu naseexeeya iyo hidaayadaasay leeyihiin oo dadkii xaqii bay u caddayn karaan waayo way u bayaaninayaan way u caddaynayaan dariiqii bay u waadixinayaan marka sidaa daraaddeed waxa weeye qur-aankani waa hanuun waa hudan wa raxmatan naxariis weeye oo qofku qalbigiisu ku degayo laakiin waa liqowmin yu'minuun waa ciddii ilaahay rumaysay oo waxa weeye iimaan laga helay ayaa raxmad iyo naxariis iyo waxa weeye maaragtay hanuunba u yahay amaa ciddii ku beenisay oo ku gaalowday wuxuu u kordhinayaa waxa weeye waa cadaab iyo rijzi iyo eh, dhib buu u kordhinayaa ha fazaadahum rijzan ilaa rijzihim weeye marka wamaatuu wahum kaafiriin iyagoo gaalaa bay dhimanayaan marka waayo may aaminsana qur-aankii marka qofku markuu qur-aanka aaminsan yahay wuxuu u kordhinayaa wanaag iyo waxa weeye hanuun ayuu ka faa'iidayaa u kordhinayaa calaa kulli xaal qisadan qisatu yuusuf calayhi salaam waa qisa dawiila afartan iyo shan cashar baynu ka dhignay hadda oo waxa weeye gaagaaban marka eh, fawaa'ideydiina waa inoo soo hormartay iyo cibarkii laga qaadanayey iyo waxa weeye wanaaggii ku jiray hadday tahay tacbiiru ru'ya hadday tahay sabirka hadday tahay maaragtay eh, dacwada iyo waxa weeye sida loo marayo kulli waxa weeye fawaa'idii eh, marxalad kasta qeybteedii fawaa'idaahayd waynu raacinay marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa in uu waxa weeye eh, nagu irsaaqo oo naga mid dhigo kuwaa la yidhi waxay tahay cibratun liulil albaab kuwaa ka faa'iidaysanaya oo hanuunka ka helaya oo naxariista ka helaya oo raacaya in ilaahay naga mid dhigo ayaan ilaahay weydiisanayaa waxa weeye qof kastoo muslimana inuu ilaahay ku hanuuniyo oo waxa weeye cibar iyo wanaag uu ka qaato ayaan ilaahay ka rajaynayaa intaa marka ayay qisatu yuusuf ku eg tahay walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin qasaska kale aynu usii gudbaynaa weli qasas alambiyaa ma dhammaan waynu sii wadaynaa walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin